xanta guud kuwa raaja dangaara ka fogaaday dalkaaba u heelan iyaga dooro iyaga dooro danta guud kuwa raaja kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka doorasho oo hadaha oo kale aad ka maqashaan raadiya himilo barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaa doorashooyinka dalka iyo kuwa dibadda waxaana diiradda ku saarnaa doorashooyinka soomaaliya toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa oon walaalahan aan ugu baaqaynaa mar walba in la ilaaliyo wishii lagu heshiiyey si nabadgelyo ah in lagu kala wareego ayaan rajeynayna insha allah xilka xariiq loogu kala wareego oo dalka doorasho ay ka dhacdo nabadgelyo ku salaysan cabsida laga qabo in doorashada federaalka soomaaliya ay dib u dhacdo iyo walaaca xisbiyada mucaaradka waxaana marti inoo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga midnimo qaran ibraahim saalax sayfullah waxaa barnaamijka farsameynaya yaasir yoome anigoo caliyan halkan ayaan kasoo jeedinayaa soo dhawaada dhegeystayaal
iyaga dooro danta guud kuwa hagaag aynu gudaha usii galno barnaamijka toddobaadkan waxaa soo ifbaxay wararka sheegaya in xukuumadda soomaaliya ay damacsan tahay inay wakhti kororhsi samayso arrintaasi oo cirka isku sii shareertay kadib markii wakhtigii guddiga doorashooyinka la filayey inay horyimaadaan baarlamaanka uu dib u dhac ku yimid haddaba dhinacyada siyaasadda ku lugta leh ee walaaca muujiyey waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka si aan wax badan uga ogaano walaacaasi ay qabaan waxaan la xiriirnay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga midnimo qaran oo aan wax ka weydiinay dareenka xisbiyada mucaaradka bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa maxaan salaamayaa dhegeystayaasha iyo maamulka idaacadda himilo aan aad runtii dadka ugu xiran aan kamid ahay waxay kaga mahadcelinayaa dadaalka aada bixinaysaan iyo sida ummadda aada u wacigelineysaan oo maslaxada guud ee dalka mar walba aada ugu tilmaantaan intaas kadib waxaan rabay ilaahay aan ka baryaynaa cudurkan adduunyada maanta saameeyey ilaahay inuu naga qaado ilaahay caafimaad inuu nagu bedelo ducadii iyo baryadii sameed ee ilaahay bisha ramadaan aan soo barinay ilaahay inuu naga aqbalo intaas kadib waxaan rabay runtii arrintaas cabsida badan laga muujinayo annaga ninka xisbiga midnimo qaran runtii cabsi ayaan dareemaynaa in dibadac uu yimaado ninkasoon dowladda maanta jirta aan uga fadhinay kana filanaynay kana filanayna ilaa iyo hadda in ay doorashooyinku ku qabsoomaan waqtigii loogu talagalay maamulo ayaa runtii ka horeeyey maamulka maanta jira ninkaas wuxuu isku dayay in uu waktigii loogu talagalay ku qabsoomaan insaanka danac kama dhamaado rajada iska jirta qofka soo joogay xilliguu joogay in wakti uu kusii darsado laakiin way socon weysa rabitaanka shacbiga soomaaliyeed iyo rabitaanka dadka isku dayaya in ay naga taageeraan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ayaa culeys uu ka imanayay maamulka maanta joogan waxaan ka rajeynayna maadaama wax badan uu qabtay meeshii dalka uu joogay horey uga sii dhaqaajiyey waxaan ka filanaynaa in ay taariikh fiican ay sameeyaan waktigii loo marsanaa ee lagu heshiiyey doorashooyinka inaana marmarsiga loo sameynin waktiga loogu talagalay inay qabsoonto si waxa ay qabteen oo ad maanta lagu ammaanayo wax kasii fiican oo lagu ammaana ay wax fiijiyaan ayaan ka rajeynaynaa maamulka maanta dalka ka taliya waayahay dadka qaarkood waxay leeyihiin in xukuumadda maanta iyo baarlamaanku si aaday isugu dhex jiraan oo qaar ka mid a xildhibaanadii ayaa golo wasiiro ah marka xukuumadda haddii ay baarlamaanka horgeyso oo ay tiraahdo waqti dheeraada ha lagu daro si fudud ayay ku marsan kartaa ayay leeyihin dadka qaarkood sidey noqon karaan aragtida xisbiyada mucaaradka iyo dowladaha soomaaliya taageero iyo maamul goboleedyada guud ahaantood waxaan u malaynaya dadka hadda sidii way ka daxsan yihiin dadku hadda sidii waa ka damac daran yihiin horey loo ahaa madaxweyne kasta iyo maamul kastoo jiray baarlamaan iyo xukuumadda waa laisku dayaayay madaxtooyada in waqti lagu darsado laakiin duruufaha jira ee caalamiga iyo kan daakiliga ah ayaa diidayay in muddo korosi uu dhaco waan iska jecelnahay qof kastoo xilliga gudoomiye inuu sii joogo marka waxaan rajeynaya insha allah inaynan suurtoobi doonin in hadda muddo korosi si fudud lagu helo waxaa jira waxyaabahan horey u jiran maamul goboleedyo ayaa lafkooda dhaafsan axzaab muddo dheer diyaargaroodaya oo kharash fara badan galay guryo karaa ku jireen shaqaale intaa mushaaraad siinayay nashaadaad iyo howlo activity fara badan ay qabteen axzaabta oo kharash badan uu ka galay sidii loo heli lahaa doorasho inay dhacdo ama shildi kasta usoo bixi lahaa marka waxaan filayaa in culaysku uu ka badan yahay culasyadii sanadihii hore hadda haddii aad qiimaysaan wakhtiga haray oo u haray baarlamaanka iyo xukuumadda ma isleedihiin doorasho way dhici kartaa oo oo doorasho waktigeed waa lagu qaban karaa waxaan filayaa guddiga hadda ku shaqada leh doorashooyinka marar fara badan oo aan la kulannay ama meediha ay la wadaageen faktiga hayaan waxay caddeeyeen guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaran in ay adu soo gurto doorashada waktigii loogu talagalay qalabkoodu u dhamaystiran yahay diyaargarow fiican ay ku jiraan wax badan xog badan ay hayaan waxyaaba oo dhinnaa wax yar oo heshiis inay ahayd in la helo siyaasadeed oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo in xafiisyo ay ka furtaan axzaabtu ogolaadaan maamul goboleedyadu inay ka furtaan marka guddiga shaqada kule doorashooyinka waxaan ka dareemaynay in ay diyaargarow fiican ay ku jireen haddii shaqadooda loo madax banaaneeyo waxaan ka rajaynaynaa insha allah doorashadu inay qabsoomi karto sida waktigii loogu talagalay guddiga doorashooyinkana waxaan ka rajaynaynaa inay taariikh fiican dibsameeyaan waa guddi madax banaan in ay madax banaanidooda ay ka faa'iidaystaan shaqadooda loo madax banaaneeyo si ay taariikh fiican u sameeyaan waa dad soomaaliyeed waa dadan tacliin ku ognahay iyo dadnimo waxaan rajaynaynaa insha allah guddigaas in uu uu shaqadii u idmanaa ee loo idmaday uu si fiican u guto inkastoo guddiga doorashooyinka maamulada qaarkood ay ku dhaliilaan in xi- ay diideen maamuladu xafiisyadii guddiga doorashooyinka ay ka furan lahaayeen een, maamul goboleedyada sida puntland oo kale oo xirtay xafiiskii iyo jubbaland oo sidoo kale iya- iyadana hakid gelisay Een, haddana wakhtigii la ballansanaa oo ahayd inay baarlamaanka hor imaadaan een, dib ayuu u dhacay baarlamaankiina wuxuu ku jiraa fasax fasaxiisana ma cadda xilliga uu imaanayo oo dib loo furayo marka arrimahaas oo isbiirsaday dee soo idiima muuqato in ay doorashadu dib u dhici karto wallahi kuley dee waxaa la samaynayaa wixii la huri waayo ayaa la samaynayaa doorashooyinka soo dhacayba qaabkii ku qabsoomeen waxay ahayn qaab la huri waaye oo loo arkay si doorasho u dhacdo in qaabkaas la maro haddii qaabkii aan u soconay ee lagu heshiiyey dowladda dhexe iyo eh, maamul goboleedyada iyo axsaabtuba iyo dadka siyaasadda ku leh doorka uu soogtoobi waayey waxaan u sabinnaa inay dalkan ay ka dhacdo doorasho haddii aan rabnay haddaan weynay waa in la helo doorasho waa in bedel u yimaadaa Een, waayahay marka doorasho qof iyo cod ah haddii ay dhici wayso maxay tahay aragtida kale idiin muuqato ama qaabka kale idiin muuqdo oo doorasho lagu qaban karo wallahi maalinba talaadan soo qaadanin maalin waxaa jirtay dadka la baryayay walakaalay aan kuu duceyno kursiga noogu fariiso maalin waxaa jirtay dadku ay hawo soo gashay in ay masalaan eh, dadkooda iyo dalkooda marba marka qaad ayaan qaadanaynay mar oday keligii oo uu soo maamulo uu soo qoro oday dhaqameed mar la yiri ergaha la sameeyo oo ergadaas ha soo doorato eh, xildhibaanka hadda haddan ilaah caqligu nafsiyo haddii sidii aan rabni lagu heshiiyey oo fiicnayd la waayey in axsaab lagu tartamaa naganaga gurmeed oo oday iyo qabiil iyo laga tago iyo beel oo axsaab lagu tartamo ay timaado dalkeena in tallaabada maanta uu qaaday oo horumarka ah aan horey ugu sii tallaabsano tallaabo fiican oo reermagaalnimo ilbaxnimo haddii tii duruufta noo saamix weysay oo shaqadii la rabay afar sano in lagu qabto la qaban waayey aniga waxay la tahay sida aan guri weyna in ay doorasho inuu dalka uga qabsanto Een, waayahay sida ay huri waysa marka la yidhaahdo waxaa dadka qaarkood ay isdhihi karaan in dib loo dhigo oo waqti dheeraada lagu darane een, way huri wayso oo kale inay meesha imaato aa dhici karto marka midaasna ma la ma la Anigu hadda saa uma dhigin waxaan u dhigay saa inay doorasho dhacdo qaabkay ku dhici karto oo suurtagal oo caqligu iyo duruufta ay saamixayso in doorashada ay qabsoonto Mm.
si dalkan una khalkhal siyaasadeed u gelin si cadowguna nooga faa'iidaysanin si ayna fidno u dhicin si loo kala badbaado waxaan rabnaa in eh, doorashadii lagu madlanaa ay qabsoonto dalka soo noo badbaadsan la isku wareejiyo xilka sidii horeyba usoo dhacday madaxweynayaashii hore ee dalka soo teliyey ay si sharaf leh ay u gudbiyeen eh, xilkii mas-uuliyaddii dalka ay u hayeen walaalkoodii kale la doortayna ay igu wareejiyeen haddana waxaan rajaynaynaa walaalkeena aan jecelnahay madaxweynaheena aan jecelnahay inuu taariikh taas la mid ah uu sameeyo oo doorasho la galo hadduu guulaystana waa madaxweynaheena waan beecaynaa haddii laga guulaystana sidii walaalihii hore ay ugu gudbiyeen inuu isla iska wareejiyo si sharaf leh oo ixtiraam iyo karaama iyo ilbaxnimo ay ku jirtoon adduunka runta taariikh aan ka galnay dowlad afrikaana oo sidaas kuraasta iskugu kala wareejinaysa iyo xilka waayahay een, waa mahadsantahay doctor ee qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan markaan isla joognaa xisbiyada qaarkood warkooda way caddeysteen oo waxay yidhaahdeen haddii doorasha ay dhici wayso een, wadanku dagaalu galaa oo dibaa loo noqonaa sida warkooda ka muuqatay baraha bulshada ay soo dhigeen ama hadalkooda ay kusoo dareen xisbigiina midnimo qaran haddii doorasho ay dhici wayso oo wakhti dheeraada xukuumadda ay ku darsato maxaa idin qorshaysan annaga xisbigana nama qaran waxaa ka dhigan wadaadiyadiisa inuu ku dhisan yahay nabadgelyo iyo arag cusub in aan runtii dalka iyo dadka aan u turno marna kuma baaqayno mana soo jeedinayno in la adeegsado cunsi in la adeegsado qori in la adeegsado qabiil waxaasoo idin waxaan u aragnaa inay tahay rajaadiinimo iyo dib u noqosho diinteenana way noo diiday runtii inaan maanta qori iyo hub iyo handadaad iyo aan isticmaalno waxaan wax ku raadinaynaa si ilaahay diintiisu ay raalli ka tahay si sharcigu uu raalli ka yahay waxaan ku baaqaynaa in dalka la badbaadiyo loo turo maamulka hadda joogana uu ku dadaalo sidii ay doorasho ugu qabsooni lahayd axzaabta runtii hadda hadalladooda uu ka muuqdo kuleelkana waxaan leenahay shacbiga soomaaliyeed wuu soo daalay qabiil iyo balaayo wuu ku soo noogay dib uguma noqon karo maanta qabiilkii iyo qorigii ilaahay noona celiyo maanta badalo fara badan oo inaga fiicnaa ayaan maanta ka fiicanna oo maanta meel khatara maraya marka inaan shacbigeena iyo dadkeena aan u elino meeshii laga yimid ama la yidhahdo meeshii baa loo noqonaya waxaan u aragnaa inay tahay niyad jab lagu sameynayo ummadda soomaaliyeed aynan mudnayn maanta in niyadda laga jebiyo waxaan wax ku raadinaynaa si silmi ah ayaan ku raadinaynaa oon walaalaheenaan ugu baaqaynaa mar walba in la ilaaliyo wishii lagu heshiiyey si nabadgelyo ah in lagu kala wareego ayaan rajeynayna insha allah xilka xariiq loogu kala wareego oo dalka doorasho ay ka dhacdo nabadgelyo ku salaysan
waa yahay ugu dambeyntii adigoo taladaada iyo ra'yigaada ku darsanayo doorasho noocee ah ayaa rajeynaysaan iyo gebagabada wixii aada dhihi lahayd wallahi doorashada aan jecelnahay oon u diyaar garownay waxay ahayd doorasho ku timaada habkiisi si aan uga gudubno qabyaaladii inagaadisa dib unoo dhigtay caalamkii naga reebtay haddii la waayana waxaan rajaynaynaa in wada tashado laisu yimaado taladu way naga wada dhexaysaa madaxda maanta dalka talisa iyo axsaabta in laiskugu yimaado shirweyne qaran laiskugu yimaado xal aan raadino aan ku qabsan karno doorasho aan raalli ka wada nahay sidaasayna wanaagna ku jiraa aan soo ku baaqayna haddaan nahay xisbiga midnimo qaran in laisu tanaasulo in loo turo dadka iyo dalka ha noqdo maamulka dhexeeya dowladda iyo ha noqdaan maamulada maamul goboleedyada iyo axsaabta dadka ka jirtay maanta haysta shahaadada kumeelgaarka ah dhammaan waxaan ugu baqayn- baaqaynaa in la iskugu yimaado shir wada tashi dan ilahi waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqda noo rajiyo oo dalkeena uu noo badbaabiyo un wanaag aan uga gudubno runtii marxaladan adag ee nagu soo wajahan doorashooyinka
iyaga dooro danta guud kuwa wuu mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga midnimo qaran ibraahim saalax sayfullah oo aan ka wareysanaynay cabsida laga qabo in uu dibu dhac ku yimaado xilliga doorashooyinka federaalka ka fogaaday dalkaaga u heelan iyaga dooro iyaga dooro
barnaamijkii doorasho ee toddobaadkanna intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaa iyo ammaane allah